wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay jadwalka imtixaanka qaranka ee sanad dugsiyaadka labada kun afar iyo labaatanka labada kun shan iyo labaatanka imtixaanka ayaa bilaaban doona maalinta sabtida ee afar iyo tobanka bisha juun ee soo socota waxaana maadada ugu horeysa la geli doonaa tarbiyo halka maadada labaadna la geli doono kimistry maalinta axadda ee shan iyo tobanka bisha juun ayaa la geli doonaa fiisigisa maadada hore halka maadada labaadna la geli doono ganacsiga isniinta lix iyo tobanka bisha juun waxaa iyadna maadada koowaad la geli doonaa biology halka maadada labaadna la geli doono inglisha maalinta talaadada ee toddobiyo tobanka bisha juun waxaa la geli doonaa maadada koowaada af carabi halka maadada labaadna la geli doono juquraafi arbacada sideed iyo tobanka bisha juun waxaa la geli doonaa maadada koowaad tiknolojiyadda halka maadada xigtana la geli doono xisaaba maalinta khamiista ee sagaal iyo tobanka bisha juun oo lasoo gabagabeyn doono imtixaanka waxaa maadada koowaad la geli doonaa af soomaali halka maadada labaadna la geli doono taariikha